bismi illaahi alxamdu lilaahi hanaau lilaah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam allaahuma akhrijna min dulumaati alwahmi wa akrimna binuuri alfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika yaa arxama araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuratu alaclaa suuratu alaclaa makiyatun aayaadkeeduna waa toban iyo sagaal aayadood waana suuradda siddeetan iyo toddobaad xagga tartiibka suwarka qur-aanka kariimka bismi illaahi araxmaani araxiim sabbix isma rabbika alaclaa sabbix nazah isma rabbika rabbiga magiciisa al aclaa ee sarreeyey al aclaadaas marka in laga sifeeyo rabbiga in laga sifeeyo iyo in ismida laga sifeeyo labadaba culimmadu waa mareen sabbix nazah markaa rabbi ka sifeeya sabbix nazah isma rabbika rabbiga magaciisa rabbigii al aclaa ee sarreeyey waxaad ka hufaysaa can sifaati naqsi naqsiga sifaadkiisa iyo wa camaa yaquuluhu daalimuun kuwa daalimiinta waxay ku qowlayaan oo mimaa laa yaliiqu bihi subxaanahu wa tacaala waxyaalaha ilaahay aan laa'iq u ahayn ah ee naqaa'is ah ama qabaa'ix ah nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana idaa qara'a haadihi alaaya aayaddan marka uu akhriyo wuxuu dhihi jiray subxaana rabbiya alaclaa ayuu dhihi jiray sabbix isma rabbika alaclaa aladii allahaasoo khalaqa abuuray makhluuq oo dhan weeyaan jamiica almakhluuqaat ayaa ilaahay abuuray fasawaa ilaahay waa ekeeyadoo adqana khalqahaa abuurkeeda ayuu idqaaniyey oo ilaahay sugay subxaanahu wa tacaala aladii khalaqa fasawaa waaladii allahaasoo qaddara qadaray shay kasaba fahadaa hanuuniyey subxaanahu wa tacaala qaddara fii kulli shayin khawaasah wa masaayaah wax kasta iyo shay kastaba ilaahay wixii ku gaara iyo wuxuu khaas leeyahay ayuu ilaahay qadaray subxaanahu wa tacaala wa hadaa hanuuniyeyoo fahadaa ilaahay waa hanuuniyey insaankii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku hanuuniyey qaabka u noolaan lahaa qaabka u tarmi lahaa qaabka u shaqaysan lahaa wax kasta soo u intifaacsan lahaa ancaamtii iyo nicmoolaydii siday u daaqi lahayd baa lagu hanuuniyey waxa weeyaan shay kastaba waaladii qaddara allihii qadaray subxaanahu wa tacaala oo fahadaa hanuuniyey ku hanuuniyey macnaha ku toosiyey weeyaan marka insaankii hadda wixii fawaa'id lahaa o dhan boo la soo baxaya daawooyinkii dhirtii nabaadkii wixii faa'iida leh macaadintii wax allaale wixii maarata baa lagu hanuuniyey waaladii qadara fahadaa waaladii allahaasoo akhraja saaray soo saaray almarcaa daaqii ilaa allaha soo saaray almarcaa waxa weeyaan maa tarcaahu aldawaabu dawaabtu waxyaalaha ay daaqdo oo xashaa'ishtii iyo acshaabtii iyo dhirtii iyo waxaas nabaadkii almarcaa allaha soo saaray waa ilaahay tilmaamihiisi baa la sheegayaa oo fajacalahu ka yeelay bimacnaa sayarahu ka ahaysiiyey inta uu cagaar ahaa oo qoyanaa guthaa'an ka ahaysiiyey mid guthaa'e qallalan kaasoo axwaa madow waxa weeyaan aswada baaliyan mid baaliya ee xambusa ee madow ka yeelay inta uu ahaa mid qoyan oo birbiraya inta uu ahaa waxa weeyaan khuthaanta alkhuthaa waxaa loo yaqaanaa daadka iyo biyaha waxa ay macnaha soo tuuraan oo toga daantiisa waxyaalaha ay ku soo daadiyaan ee qashinka ah ee caleenta iyo warqadaha iyo waxyaalaha noocaas oo kale nabaataadka oo kale ah axwaana bimacnaa aswad weeyaan fa jacalahu khuthaa'an axwa allaha sidaa ka yeelay marka waxay ka dhigan tahay aayadda qur-aanka ayadoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala acdaa kulla shayin khalqahu thumma hadaa fii suurati daha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi sanuqri'uka waannu ku akhrisiin doonnaa qur'aanka kariimka ah nebigaa lala hadlaya calayhi salaatu wasalaam oo falaa tansaa ma halmaamaysid ma halmaamaysidoo waa xafidaysaayo qalbigaada ayaa ku xafidaysaa mana halmaamaysid annagaa ku akhrisiinayna ilaa maa shaa allah ilaahay wuxuu doono mooyaane ilaahay wuxuu iraadeeyey inaa halmaantid mooyaane marka aayaddan waxaa ku sugan baa layidhi mucjizatun lahu calayhi salaatu wasalaam mucjizaa ku sugan nebiga u sugnaatayoo nebigu wuxuu ahaa kaana ummiyan nebigu ummibuu ahaa laa yaqra'u walaa yaktub wayo ummi macnaheedu waxna ma qori jirin wax qoranna ma akhrin jirin wa maca daalika nebigu ma halmaami jirin calayhi salaatu wasalaam jibriil qur-aanka u keenay oo la baray nebigu ma halmaamayn calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa u ballanqaaday inuu xafisiinayo ama ilaa maa shaa allah wixii inta la soo dejiyey oo dantii lahaa markaa inta la gaaray markaas aan loo baahidoodii dhammaatay oo la nasakhay oo sidaa nebiga lagu halmaansiiyo ilaa maa shaa allah markaa nebigu kitaabkan cadiimkaa qur-aankan kariimka ah buu dusha ka hayey isagoo aan mudaarase daraase ku samaynayn ku celcelinayn mana halmaamayn calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa u ballanqaado oo u yaboohay innahu ilaahay subxaanahu wa tacaala yaclamu wuxuu ogyahay aljahra baa ilaahay ogyahay waxa jahriga ah oo addoommadu ay la dhawaaqaan iyo wamaa yakfaa waxa qarsoonba ilaahay waa ogyahay waxay ka dhigantaha waxay qarinayaanoo aqwaal iyo afcaala taasna ilaahay waa ogyahay laa takhfaa calayhi khaafiya ilaahay mid qarsoonaataa kama qarsoonaato cir iyo dhul midna inahu yaclamu ljahla wamaa yakfaa wanuyasiruka waanu ku sahlaynaa wanuyasiruka adiga ayaanu ku sahlaynaa lilyusraa tii fudaydka badnayd macnaha waxaa awal kelimaddan oo kale loo isticmaali jira xagga carabiyada adigaanu waxaas kuu sahlaynaa markaasaa hadda tacbiirka waxaaba laga soo qaaday nebi allow adaanba ku sahlaynaaba waxaanu adiga kuu sahlaynaa oo adiga laftaada laguu sahlayaa lil yusraa tii macnaha fudaydka badnayd ee sahlanayd oo waa shareecadan islaamka ee samaawiyada waa shareecatul islaamka adigiibaaba markaa isagiibaaba laga cabiray wanuyasiruka adiga oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaanu fududaynaynaa oo sahlaynaa macnaha kuu sakhiraynaa weeye lil yusraa tii fudaydka badnayd shareecadan weeyaan fadakir waani oo qur-aanka ku waani in nafacati dikraa hadday anfacayso waanadu iyo wacdiga iyo mawcidada iyo tadkiradu hadday anfacayso waani waxay ka dhigan tahay fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciidi aayaddii fii suurati qaaf aynu ku soo qaadanoo kale marka hadday waanadii anfacayso haddaysan anfacaynna hadde qofkii aan aysan waanadii anfacaynin waa laga jeensanayaa fa acrid can man tawallaa can dikrinaa qofkaasi waxba qaadan maayo culimmada qaar baa sidaa maray qaarna waxay leeyihiin fadakir waani qur-aanka ku waani in nafacati dikraa hadday anfacayso waanada iyo mawcidadu iyo haddaysan anfacayn labadaba adigu gaarsii adiga dushaada albalaaqu gaarsiin baa ah kaasa adiga kula jidha waxaa halkan laga qaadanayaa baa layidhi aadaabta la xidhiidha cilmiga faafintiisa oo ah cilmiga inaan la dhigin cinda khayri ahlihi ehelkiisa cid aan hayn agteed inaan la dhigin ee ciddii waansamaysa ee qaadanaysa ayaa agteeda la dhigaya sida cali waa isagii lahaa maa anta bimuxadisin qowman xadiidan ma tihid mid u sheekaynaya qolo xadiid qoladaasoo xadiidan oo laa tabluquhu cuquuluhum xadiidkaasoo cuquushoodu aysan gaari karaynin ilaa kaana libacdihim fitna qaarkood waxa u ahaanaya fitna u ahaanaysa haddaa waxaa dadka caqligooda ka weyn aa u sheegtay marka waxaa la yidhahdaa xadisu naasa bimaa yacrifuun dadka u sheega oo u xadiisa waxay garanayaan oo ay qaban karaan ma waxaa jeceshihiin buu yidhi atuxibuuna an yukadaba allaahu wa rasuuluh ilaah iyo rasuulkiisa in la beeniyo mayaa jeceshiin waa maya haddaba dadku waxay garanayaan u sheega sayadakaru waxaa waansami doona man yakshaa man axadka yakshaa cabsanaya oo ilaahay ka yaabaya yakhaafu allaha tacaala wayatajannabu waxaa ka dheeraanaya haa mawcidadaas al ashqoo kaasaa ka dheeraanaya kan shaqiyooba ahlu naarka ah kaasaa rafdinaya ka fogaanaya ka dheeraanaya kuna gacansayraya alladii kaasoo yaslaa gelaya annaara naarta alkubraa ee weynanka badan naartii weynayd gelaya naartii aakhiro ayuu gelaya oo naarta suqradana waa naaru dunya uma dabadeedna laa yamuutu ma dhimanayo fiihaa dhexdeeda naartaa dhexdeeda ku dhiman maayo walaa yaxyaa kuna noolaan maayo ee muxuu ku jirayaa weligiisba cadaab buu ku jirayaa mana dhimanayo naftu ka dhex mayso nolol fiicanna ma hayso qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi qad xaqiiqi aflaxa waxaa liibaanay man baa liibaanay tazakaa bimacnaa dahara nafsahu biliimaani qofka naftiisa iimaan ku dahiray tazakaa akhlasa camalahu liraxmaan qofka isdahirayoo dahirmay ee bimacnaa tadahara qofkaas kaa ayaa liibaanay qofkaa isdahiray ee naftiisa dahiray oo wadakara xusay isma rabbihi rabbigiis magaciisa ilaahay magaciisa sheegayoo xusay oo fasallaa tukaday isagoo khushuuc la imaanaya ilaahay amarkiisana qaadanaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi bal iskaba dhaafe tu'hiruuna waxaad dooranaysaan dadow ayuhannaas bay ka dhiganta alxayaata nolosha addunyaa ee dhow noloshaan faaniyada ee dhammaanaysa taas unbaad qaadanaysaan oo dooranaysaan aakhirana waa ka shuqloomaysaan waalaakhiratu aakhiraana khayrun khayr badan oo waa baqaa baaqi noqosho badan walxaal alaakhiratu jumla xaaliya walxaal alaakhiratu aakhirana khayrun ay tahay mid khayr badan oo waa abqaa baaqi noqosho badan maxay ka khayr badan tahay min addunyaa maxay ka baaqi noqosho badan tahay min addunyaa leanna adduunyadu waa dhammaanaysa aakhirona waa baaqi walbaaqi khayrun min alfaani shayga baaqiga noqonayaana ka fiican midka macnaha dhammaanaya markaa qof caaqila seebuu u dooranayaa shayga dhammaanaya ugana dooranayaa shayga baaqi noqonaya seebuu ugu kalsoomayaa adduunyadan wey cabdulaahi ibni mascuud ayaa akhriyey aayaddan markaasuu ku yidhi raggii oo la joogay ma garanaysaan lima aatharna alxayaata addunyaa cala alaakhira waxaynu adduunyadan dhammaanaysa aakhira intaa uga dooranayno taa ma garanaysaan markaasay dhaheen maya laa markaasuu yidhi adduunyada lianna addunyaa uxdirat adduunyadii waa la soo xaadiriyo waatan waa joognaa wa cujilat lana bidacaamiha wa sharaabiha wa nisaa'iha wa ladaatiha wa bahjatiha waxaana laynoo dedejiye oo yidhi cunnadeedii iyo cabiddeedii dumarkeedii macaankeedii quruxdeedii waxaasaynu arkaynaa aakhirana wa ina alaakhirata guyibat wa suwiyat canna aakhira waa laynaka maqnaysi waa inaka maqan tahay waa laynaka duubo uma jeedno marka wax naga maqan weeye sidaa darteed baan axbabna alcaajila kii degdegayey ee dhammaanayay baan iska jeclaysannay wa tarakna al aajil kii aajilka ahayoo dembeeyena ee baaqi noqonayana waa iskaga tagna qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna haadaa kan la soo sheegay mawaaciddan la soo sheegay oo suuraddan lagu soo sheegay ama aayaadkan u dembeeyo hadda la soo sheegay la fi suxufi suxuftii dhexdeeda buu ahaaday aluulaa ee horreeyey asuxufi aluulaa la fi suxufi suxufta aluulaa horreysay ee qadiimada ahayd suxufi ibraahiima ayuu ahaaday ibraahiim suxuftiisii iyo muuse oo waxa weeyaan suxufi ibraahim wa muuse ah weeyaanoo nebi ibraahim iyo nebi muuse suxuftiis taas ayay ku taallaa weeye oo lagu qoray inna haadaa la fi suxufi aluulaa inna haadaa kaa la soo sheegay qad aflaxa manta zakaa ka soo bilow ama waa fii jamiici suura kan suuradda lagu soo sheegay dhammaantiis la fi suxufi buu ahaaday suxuftii aluulaa horeyse ka bedelo suxufi ibraahiima wa muusa buu ahaaday ibraahiim oo nebiga awowgiisa oo abtiriska uu marayo iyo nebiyullaahi muuse oo kaliimullah ahaa suxuftoodii ayay ku taallay macnaha weeyaan oo lagu qoray suxufi ibraahiima wa muusa suxuftaa nebiyullaahi ibraahiim iyo muuse la siiyey middaas nebi muuse la siiyey towraad maahe waa suxuf ka gaar ah waxaa la tilmaamaa toban inay ahayd wada cibrooyin iyo wacdiyaal ah waxaa ka mid ahabaa la yidhi wacdiyaashaas cajibtu waxaan la yaabay liman ayqana bilmowti qof mowd iyo dhimasho yaqiiniyey keyfa yafrax see u farxayaa waxaa kaloo ku taallay baa la tilmaamay cajibtu liman ayqana binnaari waxaan la yaabay qof naar yaqiiniyey keefa yadxak see iskaga qoslaya cajibtu liman ra'a addunyaa wa taqallubahaa biahlihaa kayfa yadma'inu ilayha adduunyada iyo gedgadoonkeeda qof arkay see ugu xasilaya waxaan la yaabay qof macnaha yaqiiniyey qadarta ilaahay uma yansab ama liman ayqana bilxisaabi uma laa yacmal qof xisaab yaqiiniyey misna hadhow aan camal falaynin taasna waa la yaab suuratul ghaashiyah makiyatun weeye aayaadkeedu waa labaatan iyo lix aayadood waa suuradda siddeetan iyo siddeedaad bismi illaahi araxmaani araxiim hal ataaka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi hal ataaka ma kuu yimid nabiyullaahi muxamedow calayka asalaatu wasalaam xadiidul ghaashiyati tii daboolaysay xadiidkeedii iyo warkeedii ma kuu yimid tii daahiyada ahaydee weynayd ee dhibaatada weyn xambaarsanayd ee dadka daboolaysa ee ku camimaysay dhibaatooyinkeeda iyo shadaa'iddeeda waa qiyaamadee taa warkeedu ma kuu yimid istifaamkan litashwiiq baa loo keenaayo warka soo socdaa la rabaa in aad loogu hanqaltaagoo loo dhegaysto ghaashiyaa la yidhahdaa marka khalaa'iqdoo dhan bay daboolaysaa waa laguu sheegaa marka warkeedu waa kana wujuuhun wejiyaal yowmaidin maalinkaa isaga khaashicatun wejiyaali waxa weeyaan mid khaashica ee khuduucaysee liidato daliila ee xaqiira caamilatun weeye mid caamilaayoo shaqaynaysa yaa khabarun bacda khabar naasibatun weeye mid dhibtoonaysa shaqa bay ku jidhaa wejiyaashaas asxaabteedu waa dhibtoonayaan aayaddani waxay ka hadlaysaa li kuwa gaalada ah silsilado iyo qoofallaa lagu xirayaa markaasaa naarta la tiimbinayaa markaasaa waxa weeyaan waxaasay la farganayaan idil aqlaalu fii acnaaqihim wasalaasulu yusxabuuna ilaahi waa isaga yidhi aayad kale filxamiimi huma fi nnaari yusjaruun waana arrinkaani waa qofkii iskibriyey adduunka abaalmarintiisa oo xumaada oo shaawaadkiisa iska raaca wejiyaashaa waa iska dhibsoonayaan taslaa waxay gelaysaa naaran naar naartaasoo xaamiyatan kulul oo shadiidulxarri ah shadiidatulxarri ah tusqaa waa la waraabinahayaa min caynin baa laga waraabinahayaa il xaggeed oo ila looga jeedo aaniyatin ee kulaylka meesha u daran ka gaadhay aaniyatin ah karkarka iyo kulaylka darajata nihaaya ka gaadhay laysa ma ahaanin lahum kuwa ahlu naarkaa dacaamun wax dacaam ah uma ahaanin ilaa min dariic geedka dariica la yidhaahda mooyaane waa nabtun duu shawkin waa nagaar iyo geed soo baxoo qodax lahoo waxaa la yidhahdaa magaciisa xagga carabiga shibriq baa la yidhaahdaa waana wax la cuno waxa ugu xun waa sun qaatil ah weeyaan oo dhib badan geedka isagaa marka dariicaas geelaa cuno markuu qoyan yahay markuu qallalana geelu waa ka fogaadaa waa ka dheeraaday waa sun qaatila weeyaan laysa lahum uma ahan dacaamun ilaa min dariic laa yusminu ma cayilinayo walaa yuqhnii mana deeqo min juucin gaajo xaggeed oo waxa la isticmaalayo dadku maxay u isticmaalaan inay ama gaaja kaga hadho oo gaajadu kaga baado ama nafaqa iyo dheef ay ka helaan labadaa midna male midkaani marka labadaas midna ma laha laa yusminu walaa yugnii min juuc baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala geedkaa markay cunaan oon baa lagu salladayaa sharaab bay u baahanayaan xamiimkii baa la siinayaa wejigaa soo daadanayo maqaarkaa soo daadanaya xiidmahana waa gogo'ayaa wixii ay cabbeen wasuquu maa'an xamiiman faqad daca amcaahum ilahay waa isaga yidhi qola waa sidaas oo dhibaatadaas ayay ku jirayaan oo la rafanayaan oo lagu cadaabayaa wejiyaal waa kuwaas weliba waxaa la tilmaamayaa wejiyaashaas waa iyaga caamilatun naasibatun ah waxaa la tilmaamay cumar binu khadaab radiallahu canhu baa shaam markuu galay waxaa u yimid nin raahibah oo duq ah oo weyn oo madow ka muuqdo cumar markuu ninkai arkay ba iska ooye markaasaa la yidhi maxaa la ooyeysaa ninkan waa nasraani muslimba maahe markaasuu wuxuu yidhi waxaan soo xusuustay qowlallaahi casa wajal caamilatun naasiba taslaa naaran xaamiya haa markaas wejiyaashaas dhibtoonaya oo shaqaynaya oo naartaa gelaya marka kan waa u baqay buu yidhi waa naxarid iyo naxdin aan u naxay awgeed iyo raxmad awgeed ayaan la ooyey buu yidhi taasi wataas wejiyaal waa kuwaas weeyaan laa yusminu walaa yuqnii min juuc wujuuhun wejiyaal yowmaidin maalinkaa isagaa naacimatun mid nicmaysanaysa weeye wejiyaashaas waa iska nimcaysanayaan waa iska barwaaqaysanayaan naacimatu waa wejiyaasha kuwa muuminiintaa weeye tacrifu fii wujuuhim nadrata naciim kuwii la yidhi weeye lisacyihaa sacyigeediina raadiyatun mid raalli ka noqotay weeyaan sacyigaas waa camalkeedii raadiyatun lisacyihaa bay ka dhigantay ee adduunka waxay soo samaysay maxaa yeelay camalkii saalix ahaa sababkiis janna la geeyey fii jannatin janno dhexdeed bay ahaadeen jannadaasoo caaliyatin sarraysa laa tasmacu wejiyaashaasi maqli mayaan fiihaa jannada dhexdeeda laaqiyatan kelimatan laaqiyatan kelimo laaqiya ama shatman cay ama fuxshi maqli mayaan wax adaa iyo wax baadila maqli mayaan ama laa tasmacu adigu maqli mayse fiihaa dhexdeeda laaqiyatan ama wejiyaashaas maqli mayaan macnaha asxaabteedu laaqiyatan kelimo laaqiya fiihaa dhexdeeda waxaa ahaaday caynun il ba ahaatay jannooyinkaas jaariyatun dareeraysa ilo dareeraya wey caynuntu waa litakhiir waxaa looga jeedaa cuyuunun kathiiratun ilo badan oo biyaha dareeraya fiihaa waxaa dhexdeeda ahaaday suruurun sariiro marfuucatun la kor yeelay oo la qurxiyey oo cajaa'ib ah waxa weeyaan weliga ilaahay qofka oo halkaa galaa ku fadhiisanaya waa kuwaabun koobyaal baa ahaaday oo mawduucatun halkaa la safay oo la dejiyey oo lagu cabbayo wa namaariqu baa ahaaday namaariq waa barkimo oo masfuufatun halkaa la safay barkimahaas midou qofku isku tiiriyo midou ku fadhiisooo barida saaro iyo salka midou macnaha suxulka ku muto intou doonoo barkimaha waa meesha safan wa zaraabiyu ayaa ahaaday zaraabidu waa maxay waxa weeyaan goglo roogag oo mabathuuthatun iyadana halkaas la basdiyool la fidiyey roogo qurux badan baa halkaa yaalla waa aragtay adduunkan kuwa hadda jooga markii la maamuusayo roog iyo waxbaa loo dhigaa diyaaradda markay ka soo degaan iyo madaxdu markay isku yimaadaan iyo roogag baa loo dhigaa meeshaas kii rismiga ahaabaa ahlu jannaha loo dhigaya lagu soo dhoweynaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afalaa yanduruuna ma waysan fiirin ilal ibili geela intii ka ah kayfa sida khuliqad loo abuuray bal geelaan ay wataan mayaysan eegin awoodda ilaahay geliyey inta uu qadayo tiro badnaanteeda ee biyaha u cabbayo sida uu ma garanaysaa dhirta uu cunayo manaaficda laga helayo hilibkiisa iyo caanihiisa isla markaas qofka dadka ugu awood yar iska hoggaansanayo oo raranayo oo raacayo oo ma garanaysaa fariisinayo la'anna geeli haddii la yidhaahdo hadda isagoo taagan maahay si kale looma rari karo aan la fariisin karin qofna ma rarteen qofkii markuu rarayo waa fariisinaya markaasuu iska raranaya iska dhaansanaya wa ila samaa'i samada ma waysan fiirin kayfa sida ruficad loo kor yeelay oo iyadoo bilaatiir halkaa ilaahay subxaana wa tacaala ku hayo wa ilaljibaali buuraha mayaysan fiirin kayfa sida nusibad loo qotomiyadoo dhulka loo dul saaray wa ilal ardi ardadana ma waysan fiirin kayfa suudixaad sida loo loo firiyey ardada yaa ilaahay u ballaariyey subxaanahu wa tacaala taasna ma waysan fiirin fadakir waani nabiyullaahi maxamed oo calayhi salaatu wasalaam fadakir waani oo cabsi geli dadka innamaa anta adigu mudakirun baa tahay mid wax waaninaya oo wax wacdinayaa tahay marka waxa weeyaan hadday waxba iyagoo cibro qaadan waayaan ama tafakuri waayaan adigu waacid baa tahay hanuuniyaa tahay murshid baa tahay innamaa anta mudakirun baa tahay la samatid calayhim dushooda bimusaydirin mid lagu salladay ee qahraya ee khasbayo iimaanka khasab u gelinaya adigu kaama tihid ilaa man mooyaane tawallaa jeensaday oo kafara gaaloobay oo waxa weeyaan ilaahay ka gaaloobay fa yucadibuhu allaahu ilaahay kaas waa cadaabahayaa alcadaaba cadaabkii alakbar ay weynaa ay weynaanta badnaa ayaa ilaahay cadaabaya maxaa yeelay adduunka waa cadaabkii yaraa gaajada iyo abaarta iyo dilka iyo colaadaha iyo qafaalashadu waa cadaab yar kii weynaabaa u dambeeya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna ilaynaa annaga xagga iyaga intii kaab u ahaaday iyaabahum iyaga soo noqodkoodu bacda almowd ay soo noqdaan humma dabadeed inna calaynaa annaga u ahaaday dushayada xisaabahum iyaga xisaabintoodu annaga ayayna saaran tahay baa ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala sidaas baa kuwaasna macnaha ay halkaa ugu noqonhayaan marka xigmadda ku jidha halkan geel baa la sheegay buuraa la sheegay ardadii baa la sheegay cirkii baa la sheegay xigmaddaasi waxa weeye baa la yidhi qur-aanku hadde wuxuu ku soo degayey luqadii carabiga waxa weeyaan qoladaas carabtu waxay safri jireen safarro badan meelo baadiyaha iyo meelo togaga oo aan daddeganayn iyo saxaarahaasay mari jireen qofkuna sideedaba markuu magaalada iyo bulshada ka dhex baxo wuu tafakurayaa waa fakerayaa markuu fakero waxa koowaad oo indhihiisa qabanaya meeshaa jooga waa xoolihii geeli mise geelan uu wato oo isagu raacayo oo raranayo oo culayskii u wada wuxuu arkayaa cibro weyn baa u soo baxaysa hadduu kor fiiriyana cir waxaan ahayn arki mayo cirkii baa u muuqanaya wayla samaay weeyaan kayfa ruficat haddii uu fiiriyo midig ama bidix fiiriyana buuro iyo wuxuu arkayaa geeda iyo waxaas hoos hadduu fiiriyana dhulkaa waxaan ahayn arki maayo saa marka intii u muuqanaysay kor iyo hoos iyo dhinacyada iyo wixii uu watay baa la cabbiray si uu u deliishado ilaahay waxdaaniyadiisa qudradiisa iyo awooddiisa subxaanahu wa tacaala iyo inuu ogaado laa yastaxiqulcibaadata siwaahu ilaahay cid aan ahayn inaysan cibaadada mudan ilaahay keliya uu mutay subxaanahu wa tacaala deedna qofkaasi ilaahay u rumeeyo u caabudo uguna xirnaado darsigeennu intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab